ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi uga qeybgeli doona kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaasoo socon doona sagaal iyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka bishan sebtembar sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay halkaasi oo uu kaga qayb geli doono kulanka ama kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanadkan soconaya sagaal iyo tobanka bishan sebtembar ilaa saddex iyo labaatanka waxaana si gaara kalfadhiga guud ee qaramada midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira qaramada midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee qaramada midoobay ay degsatay ee loo yaqaan s d gs sustainable development goals waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu ay isku raacday gaar ahaan dhinacyada dhimista faqriga caafimaadka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka xuquuqda aadanaha nabadda amniga iyo cadaaladda dhismaha hay-adaha dawligaah oo xooggan iyo weliba dhibaatada ugu ba-an ee dunida hadda haysta ee isbeddelka cimilada oo xukuumadda dan qaran ay u samaysay wasaarad u qaasa taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulankaasi ka sheegi doono in soomaaliya ay tahay dal soo kabanaya loona baahan yahay in la taageero waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in ra-iisul wasaaruhu uu golaha ka codsan doono sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta dhinaca hubka ee saaran ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegi doonaa in soomaaliya ay ku taagan tahay dhabbihii soo kabashada islamarkaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa waddanka gaar ahaan dibudhiska iyo xoojinta ciidamadeenna qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada atmis dhammaadka sanadka soo socda iyo sidoo kale sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd taasi oo u suurtagelinaysa soomaaliya in amnigeeda axaanato waxaa kale oo ra-iisul wasaare xamse uu ka hadli doonaa aragtida soomaaliya ay ka qabto dibu habeyn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha waxaa inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda maraykanka qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socota caalamka ee ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobay sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo waddanka maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka oo uu uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee uu hogaaminayo madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud iyo weliba horumarada dhinaca kale ee arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay dowladdu gaartay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho